إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shil khasaarona feed geystay ayaa ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helaya qaraxyo maalintii shalay deegaanka mubaarak ee shabeellaha hoose lagula egtay ciidamada dowladda federaalka ah ciidamada shisheeye iyo xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku nafwaayey weeraro xiriir ah oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab fulisay toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa saakay degan xaaladda magaalada gaalkacyo halkaas oo shalay subax iyo habeen horeba ay ka dhaceen dagaallo sababay khasaarooyin kala duwan maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xarun caafimaad oo lagula tacaalo dadka uu ku dhaco korona ka hirgeliyey deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in etoobiya ay calankeeda ka taagtay qaybo ka mida gobolka hiiraan kuna darsatay dhulkii ay hore u haysatay munaasabadda ay ku qalinjibiyeen siddeed darday oo baratay qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday xarunta madarasada cushaaqul qur'aan ee deegaanka kuunyabarow ee shabeellaha hoose hogaamiyaha maamulka hiirshabeelle maxamed cabdiwaarre oo hadal ka jeediyey shirkii ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa dhaliilay dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa cagafyo ku burburisay guryo ku yaala degmada kaaraan ee magaalada muqdisho xilli ay ku jireen qoysaskii lahaa u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa kow iyo labaatanka bisha dulqaacadda sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriyada ku soo dhowaada warka subaxnimo oo dhammaystiran shil khasaaro nafeed geystay ayaa ka dhacay magaalada muqdisho waxaa warar dheeraad ah laga helayaa shilkan oo maalintii shalay ka dhacay degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho waxaana weymid shilkan kadib markii ay isku dhaceen mootabajaaj iyo sidoo kale mid ka mida gawaarida raaxada ah inta la xaqiijiyey laba ruux oo ka mid ahaa kuwii saarnaa mootada bajaajka ayaa shilkan ku dhintay halka sidoo kale uu dhaawac fudud soo gaaray ruuxii saarnaa amaba wadaya gaariga raaxada ah qaar ka mid a dadweynaha magaalada muqdisho ee ka agdhowaa halka uu shilka ka dhacay ayaa goobta ka qaaday dhaawacyadii iyo meedadka waxaana magaalada muqdisho toddobaadyadii iyo muddooyinkii u dambeeyaba kusoo badanayay shilalka faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo maalintii shalay deegaanka mubaarak lagula egtay ciidamada dowladda federaalka ah qaraxyadan oo lala egtay xilli ay ku sugnaayeen deegaanka mubaarak kana soo baxeen degmada awdhigle ee shabeellaha hoose ayaa waxaa lasoo sheegay in halkaas lagu gaarsiiyey khasaaro faahfaahinada dib ka soo baxaysa ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka ay laba askari kaga dhinteen ciidamadan ayaa markii lala egtay qaraxyadan kadib waxa ay dib ugu laabteen degmada awdhiigle oo ay markii hore ka soo dhaqaaqeen wuxuuna imaanayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay qaraxyo xariir ah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada bangaraaf ee uu ku shaqeeyo maraykanka lagula egtay agagaarka mubaarak iyo sidoo kale meel u dhow magaalada janaale waxaana inta la xaqiijiyey qaraxyadan ku geeriyooday ku dhowaad toban askari oo ka wada tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa bangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka ciidamada shisheeye iyo xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku nafwaayey weeraro xiriir ah oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab fulisay toddobaadkii lasoo dhaafay wariye hashim ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo kala duwan kuwaas oo ka kala dhacay wadamada soomaaliya iyo kenya islamarkaana beegsaday shisheeyaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddii aynu ku horeyno magaala madaxda soomaaliya ee muqdisho horaantii toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxay martigelisay weerar xooggan kaas oo ka dhacay nawaaxiga dekedda magaalada muqdisho weerarkaas waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana lagu dilay laba askari halka ay ku dhaawacmeen sideed kale isla maalintaas qarax xooggan ayaa degmada hurwaay ka dhacay ee magaalada muqdisho waxaana lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha gaari ay wateen ayaana burburay ciidamadii saarnaana dhimasho iyo dhaawac ayay halkaasi ku noqdeen talaadadii aynu soo dhaafnay deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday gaari dagaal oo ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana qarxaasi ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen afar kale toddobaadkan waxaa sidoo kale tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga dowladda federaalka waxaana dilkiisa geystay rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii arbacada qarax ayaa ka dhacay dhabarka dambe ee safaaradda qatar ee magaalada muqdisho oo ku taalla xaafadda taleex waxaana lala egtay gaari ay lahaayeen ciidamada booliiska dowladda federaalka qaraxa waxaa lagu dilay laba askari halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo uu midkood xoghayn u ahay taliyaha booliiska dowladda federaalka shabeellada hoose qarax xoogan ayaa gaari nouca beebaha ah oo ay wateen ciidamada shisheeye waxaa lagula eegtay ceelasha biyaha halkaasna waxaa lagu dilay afar askari halka ay ku dhaawacmeen laba kale duqayn lagu garaacay saldhig ciidamada shisheeyaha uganda ku leeyihiin degmada qoryooley waxaa lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan shisheeyaha jimcihii aynu soo dhaafnay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hortegay weerar ciidamada bangaraafta ay ku soo qaadeen deegaanka mubaarag waxaana halkaasi looga dilay saddex askari halka ay ka dhaawaceen afar kale iyadoo ay mujaahidiintu gubeen gaari ay wateen ciidamadaasi shabeellada dhexe maalintii axad a waxaa ka dhacay howlgal qorshaysan oo lagu qaarajiyey xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle oo lagu magacaabi jiray maxamed maxamuud xuurshe kaas oo gacanta lagu dhigay isagoo kusii jeeda magaalada muqdisho waxaa sidoo kale maalintii xigtay kabiin ka dhacay duleedka balcad kaa oo lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo sahay u siday ciidamada burundi waxaana ku dhintay saddex askari halka lagu gubay gaari booyad ah waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen saanad militari walaayada baay iyo bakool weerar qarax ah ayaa lagu weeraray bar ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed maalintii sabtida ee toddobaadkii hore waxaana goobta ku dhintay afar askari halka ay ku dhaawacmeen laba kale maalintii xigta ee axadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar qorshaysan ku qaadeen saldhigga ciidamada koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka owdinle halkaasna waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday tiro askar ah haddii aynu eegno dhanka jubbooyinka waxay toddobaadkii hore martigelisay weerar dhowr ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen kenyaatiga iyo kuwa maamulka jubbaland arbacadii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada kenyaatiga ku leeyihiin deegaanka hoosingow oo dhaca xuduud beenaadka kenya iyo soomaaliya waxay sidoo kale mujaahidiintu weerareen bar kontarool oo ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka yontooy ee dhaca duleedka magaalada kismaayo halkaasna waxaa saacado gacanta ku hayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ay ku qaadeen mujaahidiintu saldhigga ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka kulbiyow waxay kaloo khamiistii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu weerareen saldhigyada kenyaatiga ee deegaanka hoosingow iyo kudhaa halkaas oo ay ka dhaceen khasaare kala duwan gobolka bari oo uu ka arrimayo maamulka puntland ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen howlgallada toddobaadkii lasoo dhaafay mujaahidiinta ayaa duqeyn iyo weerar isugu daray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland oo saldhig ku leh deegaanka galgala ee buuraleyda golis ugu dambayntii dhulka n f d ee ku jira gacanta dowladda kenya toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay weeraro abaabulan oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraray saldhigga ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka faafi ee dhaca gobolka gaarisa waxaana halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday tiro askar ah iyadoo lagu gubay saanado militari weerarka kadib waxaa goobta ku soo degay laba diyaaradood kuwaas oo qaaday dhaawacyada iyo meydadka ciidamada kenyaatiga khamiistii lasoo dhaafay waxay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar culus ku qaadeen saldhig ballaaran deegaanka karkara oo ka tirsan gaarisa ku leeyihiin ciidamada kenyaatiga toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa ka mid ahaa toddobaadyada uga howlgallada badan marka la eego weerarada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee beegsaday shisheeyaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dagaalanta soomaaliya iyo kenya waxaana hadafkeedu yahay in dalka laga xoreeyo shisheeyaha maamul islaami ahna laga taago sida ay marar badanba sheegeen hogaamiyaasheeda oo saxaafadda la hadlay waxaa saakay degan xaaladda magaalada gaalkacyo halkaas oo shalay subax iyo habeen hore ay ka dhaceen dagaallo sababay khasaarooyin kala duwan weriye abubakar ayaa warkan inoo soo jeedinaya wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan inay degan tahay xaaladda magaaladaas gaar ahaan xaafadda garsoor kadib dagaalkii shalay subax iyo habeen hore inkastoo labadii dhinac ay diriirtu dhex martay ay weli xiisadii ka dhexayso mar walbana la filan karo inay dagaalamaan haddana jawiga ayaa deggan marka loo eego sidii hore odayaasha dhaqanka beesha leelkase ayaa sheegay in dagaalkuu ahaa duulaan ay ciidamada puntland ku soo qaadeen beesha waana kan midkood darajadaydu waxaa weeye odayaasha nabadoonnada reer leelkase ama tanadan ka mid ahay bashiir carab baa la yidhaahdaa dadka in badan baa ay garanaysa waxaan u sheegaynaa dagaalka dhacaybaa soomaaliya ama caalamkao dhan ka warramaynaa dagaalka garsoor ka dhacay oo hantidii iyo caruurtii iyo baatadii lagu laayay dagaalkaas wuxuu daba socdaa labadii kun iyo koob iyo tobankii dagaalka ahaa oo nala ku weeraray al-shabaab maantana dowladdu waxay u magac bixisay cabtey iyo dadka qabrolayaasha waxaan ummadda u sheegaynaa caalamka oo dhan uga warramaynaa arrintaas si khaladaha loo wajahay mana aha sida loo dhigay ummad dhan oo la xasuuqay oo lagu laayay oo dowladdii magacay la lahaayeen ay ku lagu laayay weeye magaca dowladda lagu laayay dadka hadda ku dhintay dadkii culummada ahaa oo aad loogu hanweynaa weeye ama ganacsatadii ama odayaashii dadkaas weeye dadka ku leeday arrintaas saasaan u sheegaynaa mid ka mida waxgaradka beesha lelkase ayaa cambaareeyey weerarka kaas uu ku tilmaamay mid gardarro ah waxaana uu tacsiiyey dadkii rayidka ahaa ee lagu dilay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun marka hore waxaan ka tacsiyeynahayaa dadkii shuhaadada ahaa oo ku dhintay weerarkii xalay iyo saakay ay ku soo qaadeen ciidamada puntland waxaan adduunka u sheegaynaa intana maqlaysa iyo intana la joogtaba weerarkaasu inuu ahaa weerar xaqdarraa oo qalad ah weerar si qaawan loogu soo qaaday beel weerar lagu burburiyey dhaqaalihii iyo guryihii iyo dadku wuxuu lahaa hanti weerar lagu laayay maatadii iyo carruurtii weerar aan waxba loo reeban hubka noocyadiisa kala gedisan loo isticmaalay annagu waa isxakamaynay haddaan nahay beesha leelkase waxaanu hor taagannahay ciidankayagii waxaan hor taagannahay dadkayagii waxaan hor taagannahay dadkii dhibaatadu gaartay oo la xasuuqay oo la baabi'iyey ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay dagaalkii shalay iyo habeen hore ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaana jira warar iskhilaafsan oo sheegaya dad dhaawac u geeriyooday hogaamiyaha puntland saciid cabdulaahi deni kama uusan hadal dagaalka xitaa kuma soo hadal qaadin khudbad uu shalay ka jeediyey magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xarun caafimaad oo lagula tacaalo dadka uu ku dhaco korona ka hirgeliyey deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee hiiraan wariye maxamed ciise ayaa warkan inoo soo jeedinaya munaasabad ka dhacday deegaanka booco oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxaa xiriga loogu jaray xarun caafimaad oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka uu ku dhaco cudurka coronavirus dad isugu jira mas-uuliyiin ganacsato dhakhaatiir iyo waxgarad ayaa ka soo qaybgalay furitaanka xaruntan oo uu maalgeliyey maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah howlwadeenada xaruntan cusub ayaa sharaxaad ka bixiyey agabyada kala duwan ee xarunta diyaarka ku ah iyo sida ay dadka u qaabili doonaan bismillaah waxaan ku bilaabayaa magacayga anigoo siidow abuukar ah oo ka mid ah walaayada degmada beledweyne ee caafimaadka ka tirsan waxaan soo dhaweynaynaa qalabka noola keenay oo corona virus ah oo noola keenay ay noo keeneen guddiga xarakada ay la socodka coronavirus waa soo dhaweynay walaayada ay la socoto waana qaabilnay insha allahu tabaaraka watacaala waana waana ka guddoona qalabkii ay noo keeneen insha allahu tabaaraka watacaala qalabka waxaa ka mid ah oxygen waxaa lii looga talagalay oxygen nafaresil waxaa ka mid ah shaksan sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka booco ee laga hirgeliyey xaruntan ayaa soo dhoweeyey iyagoona u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa ka hortag hadda walaayaadka islaamiga meel ay ka taliyaan oo hadda cudurkaa laga soo sheega ma jiro ilaahay baa ku mahadsan laakiin wax kastaba in laga hortago waa iska fiican tahay ayakana hadda koleytaba khayr allaha siiyo anukuna waa soo dhoweynaynaa intaasay noo keeneen qalabkaasay noo keeneen oo kahortaga ay noo keeneen ayikun waa ku bogaadinaynaa wajazaakum allahu khayran ayaa leenahay waana ka guddoonnay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah
cudurkan coronavirus la yidhaahdo oo hadda caalamka ka jira soomaaliya gobolkan booco ay goobca nooga furayaan caafimaad oo qofkii xanuunkaasi ilaahay naguma keene lacalla uu soo rito la keeno qalab casri ay noo keeneen oo maaragtay dadkaas lagu caawinayo qofkii cudurkaas lagu arko lagu caawinayo goob noocaasay maanta noo furayaan aad baan ugu faraxsannahay waxaa ilaahay aan idinka baryaynaa idinkana maaragtay inuu arintaas abaalmarin idinka siiyo dadaalka aa muujisaan qalabkaas xarunta caafimaadka ee laga furay deegaanka booco ee hiiraan ayaa ku soo aadaysa iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay munaasabado xiriir ah oo xarigga loogu jarayay xarumo lagula tacaalo dadka uu ku dhaco korona ayaa ka dhacday degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey u magacaaday guddiga la socodka cudurka korona ee wilaayaadka kuwaasoo ka kooban culimo dhakhaatiir iyo waxgarad sida warkan uu ku faahfaahinayo weriye zakariya cumar xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa sheegay in etoobiya ay caalamkeeda ka taagtay qaybo kamida gobolka hiiraan kuna darsatay dhulkii ay horey u haysatay xildhibaan cabdirasaaq maxamed axmed jinnid oo hadal ka jeedinayay kalfadhiga baarlamaanka dowladda federaalk ayaa ka dhawaajiyey in ethoobiya dhul hor leh oo ka baxsan xuduudbeenaadka ay ku darsatay dhulka ay gumaysiga ku haysato isagoo sii hadlayay xildhibaan cabdirasaaq maxamed ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in dhulka ay gumaysato ay dhul hor leh kaga darsatay dhanka hiiraan gaar ahaan deegaanka feerfeer iyadoona tula lagu magacaabo abaalay ka taagatay calankeeda
ja waxaa ku qoran ilaalinta iyo kontaroolada irdaha dalka laga soo galo lagana baxo gobolka hiiraan wuxuu leeyahay xuduud waddanka etoobiya wuxuuna kala leeyahay xuduud ahaan jirta xuduudbeenaad feerfeer waxaan la soconnaa feerfeer ilaa toddoba kilomitir meel la yidhahdo aabaaley oo soomaali leedahay oo gudaha soomaaliya ah waxaa ka taagan calan saddex usbuuc ka horna waxaan ka warqabnaa toddoba kow iyo toban kilomitir oo tii hore lagu daray taqriiban siddeed iyo toban kilomitr oo gudaha soomaaliya ah in ay etoobiya ballaaninayso inay gudaha u soo gasho su-aashaydu waxay tahay marka xaggee laga geynayaa meeshaas waxay ka mid tahay meelihii xuduudaha ahaan jirtay xaggee la dhigayaa immigration officerska ama xuduudda laga kontaroolaa haddii siddeed iyo toban kilomitr gudaha loo soo galay waxaan idiin xaqiijinayaa taqriiban toddoba kilomitr tuulo ku taallo oo abaali la yidhaahdo oo soomaaliya gudaheeda ah calan ethoobiyan aha ka babismaayo meeshii laga rabay imigreshinka la dhigo gudaha siddeed toban kilomitr loo soo galay maxaa laga samaynaya hadalkan ayaa waxa uu xildhibaanka su-aal ahaan u weydiiyey wasiirka amniga iyo kan gaashaandhigga oo joogay madasha kalfadhiga ah baarlamaanka kuwaas oo aanan su-aasha ka bixin jawaab waafi ah oo lagu qanci karo inta badan xildhibaanada ayaa aada ula yaabanaa xildhibaankan oo ku tilmaamayay mid aanan la socnin waaqica rasmiga ah ee ka jira dalka waayo ciidamada etoobiya waxay calankooda hore uga taagteen magaalooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin baydhabo baardheere kismaayo xudur beledweyn iyo halgan iyagoona canshuurta ka qaata diyaaradaha isticmaala hawada goboladaasi diyaaradii bixin weysa qarashaadka laga rabana ay rasaas ku soo ridaan warar kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan warbixin uu soo jeedinayo weriye maxamed daahir calisow oo ku saabsan munaasabadda ay ku qalinjabiyeen sideed arday oo baratay qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose عشاق القرآن يا نور الإيمان qur'aanka kariimka waa kitaabka allah ee qaadirka ah waana kitaab loo soo dejiyey inuu dadka ka soo bixiyo mugdiga oo uu ku hago nuurka kuwa lumay waxa uu ku hanuuniyaa jidka toosan waa dastuurka qofka allah rumaysan qur'aanka kariimka waa kitaab weyn oo taabashadiisu waa cibaado akhrintu waa cibaado dhegaysigu waa cibaado fahamkuna waa cibaado in lagu dhaqmana waa cibaado tan keliya ma ahane ilaalintiisa iyo barashadiisana waa cibaado adduunyada kama helaysid dhadhan iyo macaansi lala simo qur'aanka kariimka waayo waa hadalkii allah mana jiro ilaalin marka laga reebo qur'aanka kariimka waayo waa erayada keliya ee lagu kaydiyo qalbiyada waxaad arkaysaa dadda ah oo kala duwan oo xifdiyey ama bartay qur'aanka kariimka maxaa yeelay allah ayaa fududeeyey haddaan ararta soo gaabsho aan gudagalo ujeedka warkayga goor hore maalintii khamiista siddeed iyo tobankii bisha dulqacda sannadka kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga saacadduna ay ahayd siddeedda subaxnimo ayaan aniga iyo cawil cabdulaahi waxaan u dhaqaaqnay xarunta madrasada cushaaqul qur'aan oo ka mid ah madaarista lagu barto qur'aanka kariimka ee ku yaala gobolka shabeellaha hoose munaasabaduhu kala wacan oo kala xasanaad badan kuwa baa lagala soo tagaa ajar iyo farxad halka kuwo kalena lagala soo hayaamo bilcagsiga wax intaa ka soo horjeeda oo allah uusan raali ka ahayn waxaa xaqiiqa ah xaflado badan oo aan u joogay inay ka duwanayd munaasabad ballaaran oo ka dhacday howlka madrasada cushaaqul qur'aan ee deegaanka kunyabarow aniga iyo wariyaha waxaan xafladda u tagnay tabinta munaasabadda oo ay ku qalinjabinayeen siddeed arday oo gabdho ah qur'aankana ku bartay kuna xifdiyey cushaaqul qur'aan للدنيا أن تحيا البشرى أن تعلن فرحتها الكبرى ببنات يطلعن عليها يحفظن ويرفعن الذكرى للدنيا أن تحيا البشرى magaca ay wataan ee cushaaqul qur'aan waa ay ku sifoobeen marka loo eego sida ay u karaameeyeen oo ay u weyneeyeen qur'aanka kariimka kalaamka allah أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان
madrasadatan ayaa waxaa dhidibada u aasay qoys ku caanbaxay barashada iyo baridda qur'aanka kariimka sida goobtaba uu ka sheegay mid ka mid ah indheergaradka ka qayb galay munaasabadda cushaaq waxa ay dadka tusiyeen inay qur'aanka jecel yihiin عشاق القرآن يا نور الإيمان
waxaana taasi ay ka muuqatay mashhadka wanaagsan ee aan ka go'i karin quluubta ka soo qaybgalayaasha waxa ay noqdeen tusaale iyagoo jeexay waddo mudan in la qaado oo ay ku daydaan madaarista kale madrasadatan cushaaqulqur'aan waxa ay la dheer tahay in imtixaan laga qaaday ardayda qalinjabisay oo lagu ogaanayay sida macallimiinta iyo maamulka cushaaqulqur'aan ugu dadaaleen ubadka waxa ay madrasadatan lacag la'aan qur'aanka ku bartaa agoonta iyo dadka fuqarada ah ee aan waxba haysan madrasada oo furan wax ka yar saddex sano ayaa waxa ay soo saartay arday dhammaystay qur'aanka kariimka oo xifdisan una dhisan akhlaaq iyo adaab intaba kuwaasi oo adkaarta iyo risaalooyinka lagu shubay ninkii damooda dugsigan inuu difaaca ou diyaar inuu difaaca ou diyaar
madrasadu waxa ay dheer tahay madaarista kale lagama sii harin ee waa la xusay waxaana maqlaysaan inta aan ku guda jirno barnaamijkan aynu ka diyaarinnay munaasabadda lagu qabtay cushaaqul qur'aan oo ay ku qalanjabinayeen sideed arday عشاق القرآن يا نور الإيمان ha iscajabanina ee allah kaga shukriya nicmada si allah uu idinkugu siyaadiyo ayaa lagu soo afjaray mar goobta laga akhrinayay waxyaabaha ay la gaar tahay cushaaqul qur'aan maamulka cushaaq iyaga ayaa soo qabanqaabiyey xafladda lagu qabtay isla dugsiga gudaha howlka munaasabadu ay ka socotay waxaa lagu xarqay daahiyo boorar ubaxyo aad u qurux badan oo lagu muujinayay munaasabadda halkan ka socota si nidaam ah ayaa loo fariisiyey martida qayb waxaa ka soo muuqday ardayda ku darso ubad ka dhigta madrasada cushaaqul qur'aan waa kuwa si aad ah loo diyaariya dhanka aadaabta laba qayb ayay u kala fadhiyaan qayb waxaa fadhiya gabdhaha halka qayb kalena ay fadhiyaan wiilasha waana arday helay barashada qur'aanka kariimka oo loo sii raaciyey tarbiyada waxaa ii muuqda waan arki karaya wejiyada marti kala duwan kuwaasi oo lagu casuumay xafladatan oo socotay wax ka badan afar saac oo xiriir ah sheekh faarax oo ka mid ah culummada diinta islaamka oo lagu soo dhoweeyey mikrofanka ayaa la dardaarmay macallimiinta iyo maamulka madrasada oo dhammaantooda ah haween waxa uu soo dhoweeyey dadaalka gabdhahan waxaana uu u sheegay in waddadu ay dheer tahay oo ay u sii dhabar adeegaan hawsha ay hayaan waxaan leenahay allaha barakeeyo gabdhaha shuhuudda tarbawiga ah ay bixinayaan aad baan u soo dhowaynaynaa waana ku faraxsannahay laakiin waxaan leenahay intaa juhuudi aad bixiseen waddadii bilowgeedii baad joogtaan baan leenahay waddadii bilowgeedii ayaan weli joognaa waddadu way dheer tahay ogaasyada iyo nabadoonnada goobtan joogay ayaa iminka fursadda siiyey qaarkood waa ay ilmeeyeen markii ay arkeen bandhiga ay sameeyeen ardayda iyo sida madrasadu u weynaysay qur'aanka kariimka ogaaska beesha tuli aadan cismaan injineer owgaab iyo injineer maxamuud ayaa markan loo yeeray iyaguna waxa ay la dardaarmeen macallimiinta waalidiinta iyo maamulka madrasada cushaaqul qur'aan waxaan idin faraynaa inaad dadaalkiina aad sii laba jibaartaan aad ku sii dadaashaan aad ilmihiina soo sii horumarisaan intaas ayaan idin faraynaa
waxa markay gaalo mar walba ku fikirayaan waxa waaye in kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala la baabi'iyo ama la ciribtiro ama la ihaanaysto ninna xabaduu ridaa furuntuu joogaa ninna qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala bara wax weyn u ahay wax la yaraysan kara ma aha ikhwat ilkiraam khayrakum rasuulkii calayhi salatu salaam wuxuu khayrakum man tacallama qur'aan waclama wax yar ma aha marka wallaahi baan ku dhaartay magaca ilaahay baan ku dhaartay waan aaminsanahay yowma nairobi tan iska daayo sakawaadka inaan ka qaadayno washington new york bariis london inaan ka qaadayno himmadiinu inaan halkaa gaadho inaan meelaha ku werwareegtaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان
xafladdu waxa ay ahayd mid wakhti dheer iyo dadaal la geliyey markaad eegtid oo u kurgashid diyaarinta iyo iskudabarididda munaasabadan oo lagu bixiyey dadaal iyo dhaqaale si loo dhiirageliyo gabdhaha bartay qur-aanka kariimka allah waxa aynu ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa jecel qur-aanka kariimka si uu u noqdo himilada nolosheena iyo inaan qalbiyadeenna ku iftiiminno eryadiisa sidoo kale allah waxaan weydiisanaynaa oo aan ka baryaynaa inuu nagu caawiyo akhrinta habeen iyo maalinba qur-aanka kariimka عشاق القرآن يا نور الإيمان hogaamiyaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo hadalka jeediyey shir ka dhacay magaalada dhuusa mareeb ayaa dhaliilay dowladda federaalka waryaacay duruus ayaa warkan inoo faahfaahinaya hogaamiyaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo hadal ka jeedinayay shir ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa dhaliilay dowladda federaalka waxa uu sheegay in ay dhibaato ku hayso bulshada magaalada muqdisho dowladda federaalka iyo gobolka banaadir waxaa la qiyaasaa magaalada xamar in laga qaado hal bilyan oo dollar sanadkii waxaa u dheer amni darro iyo muxuu ahay rafaad kale oo dowladnimada iyo caasimadnimada nafteeda kusoo kusoo kusoo gaaray waxaa ka suurtogala inay dowladnimada ka cagajiidaan oo canshuurta iyo mataqaanaa tacaamulka dowladda ka cagajiidaan oo shacbi madluumiina oo dhibaataysan dowladu kor fuusha inuu noqdaa yaa ka suurtagala waxaa ka suurtagala in mataqaanaa weelku buuxsamo biyaha daadiyo arrintaas waxa laga bedelo waare ayaa sidoo kale isku dayey inuu u ceeb qariyo dastuurka ay qaramada midoobay samaysay ee ay ku dhaqanto dowladda federaalka kaasoo waayihii dambe kusoo badanaysay dhaliilaha siyaasiyiinta waxaa ayaamankan batay in dastuurka la duro waxaa lagu leeyahay waa qabyo dastuurku qabyo maaha waa turjimaad qaldan kelmadda ingiriiska draft waxaa waaye ilaa laga ansixiyo unbuu draft yahay ma ahee soomaaliya waxay isdhihi lahayd westry jabuutiya laga soo bilaabay sida madaxweyneyaashu u sheegeen ilaa haddoo muxuu ahaay senator cabdi qaydiid iyo tiimkooda waxay soomaaliya isdhihi lahayd ayaa halkaas la dhuudhuujinaya wax caqliya oo naga maqan oo bannaanka naga jira huma jiraan waxaa la yidhahdaa wuu iska hor imaanaa dastuurku ma iska hor imaanayo waxay ku xihan tahay in il naxariisle lagu fiiriyo in niyad wanaag lagu fasiro waxay u baahan tahay in il hooyo lagu fiiriyo oo aanan il eedo lagu fiirin dastuurka haddii il hooyo lagu fiiriyo dastuurka wax ka hadlaysano ma jiraan wixii ka dhimanna haddaa howsheedu socotahay aan iimaansanno waddankan in xasilooni siyaasadeed laga helaha waxay ku xihan tahay inaan dastuurka u hoggaansanno waare ayaa si dadban iyo si toos ah u soo hadal qaaday muddaxileedka sii dhammaanayo ee dowladda federaalk iyo doorashada xigi karta wuxuu carabka ku adkeeyey in loo hoggaansanaado oo la iska jiro beesha caalamka lagana taxadiro wax aysan raalli ka ahayn oo uu dabcan ula jeedo in muddo kororsi la sameeyo beesha caalamku waa inay legitimacy inay la dul joogto waayo dhammaan ururadaasi waxay leeyihiin qodobo haddaan ku xadgudubno na qabanaya sidaas daraaddeed ma rabno inaan samayno doorasho ururadaas iyo beesha caalamku u arkayaan inaan fallaagannahay oo aan taladayna gooni aan u dhigannay doorashadu inay wakhtigeeda ku dhacdo waa muhiim sababtoo ah waa safety valve waa meeshii systemka laga neefinaayey dhammaanna madaxweynayaashu waa ka hadleen muhiimadda ay leedahay in doorashada wakhtigeeda lagu qabto lagana heshiiyo wixii intaas ka soo hara waa farsamo maxamed cabdi waare oo muddooyinkii dambe culaysyo kala kulmaya dowladda federaalka islamarkaana u hoggaansanaa ayaa hadda u muuqda mid ka farabaxay islamarkaana ku biiray maamul goboleedyada ka soo horjeeda halka warkaan uu idinkaga imaanayo dhegaystayaal waa idaacadda alfurqaan dowladda federaalk ayaa cagafyo ku burburisay guryo ku yaala degmada kaaraan ee magaalada muqdisho xilli ay ku jireen qoysaskii lahaa wariye maxamed ismaaciil ayaa inoo soo jeedinaya xaafadda buulamaxaaya oo ka tirsan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa waxaa maalintii shalay ka dhacay dibidbaxyo ay dhigeen qoysas badan oo ka cabanaya xadgudub ugu yimid dhanka dowladda federaalka dad u hadlay qoysaskan ayaa sheegay inay ka war heleen gaadiidka wax burburiyaha oo burburin ku wada dhismayaal ay ku jireen dad ay ka mid yihiin waayeelo carruur iyo habeen umul ah waxaana ku soo duulay ciidamo ka socda afarta saldhig ee ku yaala magaalada muqdisho ay yidhaahdeen qoysaskan xil ay ku sugnaayeen guryahooda oo dowladda federaalka burburisay laajina maahin waxaan ahay siddeetan sanaan jira aniga cirradaas iga soo baxday waddankan aad u jeedin amba xaafadda caligeedi owlaadaan ku dhal owlaadi saddexaad owlaada afaraadaan joogaa shalana qora baadkiis ayaa laylala yimid anoo taagan minankeenni taagan gurigeenni guri waa guri aakhira waa gahadkaanoo ku yaala aan taaganahay wax aniga mada hadli karo dhiikanaa qabaa waa ku dhufaa meesha aan taaganahay booska ku yaalla aan leehay waa boos birimi boostaa oo galbeed u jeedo dukumiintigiisa waa haastaa booskan yaan layga jibin inaa idhi laima soo dacwaysan warqad layma keenin meel dawladeedaha laygama soo wicin qoftii dukumiinti la soo baxda waa laga jeexay waxaa shalayta subaxa weerar loogu yimiday afar saldhig oo kale ah cabdicasiis shibdis kaaraan iyo yaakshiid haddii aan warsannayna waxay yidhaheen fulin ka socoto maamulka gobolka banaadir aan wadannaa owlaadayna annakoo umulo saddex maalmood hantidayna owlaadayna cagaf in nagula gadiina looma digin ummadda waa loo digaa islaanka eh war waxaan islaamnimo ma taalo abshirkaaraana degmad haysta abshirkaaraana maba ka hadal hadalkiisa maba aragnaba anigayga ma khaliif suuriya xaaji cali jimcaalaa la yidhaahdaa gurigaasoo halkaas oo dokumentadiisana ay kan tahay ayaa annagoo dhex taagan carruurtii iyo wixii oo dhan laga baabi'iyey la jabshay wax noola jabshayna ma naqaano dokumenti xaqina waa haysannaa marka dhibaatada oo nagu dhacday ilaahaan u sheeganaynaa ma aha markii ugu horraysay oo ay dowladda federaalka ah ku kacdo dhaqan noocan oo kale ah balse waxaa marar badan warbaahinta ka soo hormuuqday dad waayeelo u badan oo kacabanaya in madaxda dowladda federaalka oo awood ciidan adeegsanaya inay si qasab ah ugu qaadanayaan boosas ay muqdisho ku lahaayeen arrinta kale oo xusid mudan ayaa ah in guryaha qaar ay cagaf gelinayaan xil ay dhexdeeda degan yihiin qoysaska lahaa warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaan waa inaga intaa